iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka saddexaad ee korintoska labaad adeegayaasha axdiga cusub miyaannu bilaabaynaa inaannu haddana is ammaanno ama miyaannu u baahannahay warqado ammaan ah in laydiin diro ama in laydinka soo diro sida qaar kale idinku waxaad tihiin warqaddayada ee qalbigayaga ku qoran tan ay dadka oo dhammu garanayaan oo akhriyaan idinkoo muuqanaya inaad tihiin warqadda masiixa ee ah taannu ka adeegnay ee aan qad lagu qorin laakiinse lagu qoray ruuxa ilaaha nool oo aan lagu qorin looxyo dhagax ah dushood laakiin lagu qoray looxyo qalbiyo jiir ah dushood hubaalkan oo kale ayaannu masiix ku leennahay xaggii ilaah ee ma aha inaannu isku filannahay inaannu wax ka tashanno xagga qudhayada laakiin isku filnaantayadu waa xagga ilaah kan haddana naga dhigay kuwo ku filan inaannu ku adeegno ahdiga cusub ma aha xagga qorniinka laakiin xagga ruuxa waayo qorniinku wax buu dilaa laakiin ruuxu wax buu nooleeyaa laakiin adeegidda dhimashada keentaa ee qorniin lagu xardhay dhagaxyo hadday ammaan la ahaatay si aan reer binu israa'iil u karin inay muuse wejigiisa aad u eegaan ammaanta wejigiisa aawadeed ee ah tan idlaanaysa sidaanay u ahayn adeegidda ruuxa inay la ahaan doonto ammaan waayo hadday adeegidda xukunka keentaa ammaan ahayd adeegidda xaqnimada keentaa aad bay ugu ammaan badan tahay waayo wixii ammaan lahaan jiray ammaan kama lahayn wixii kan ku saabsan ammaanta ka sarraysa aawadeed waayo haddii waxaa idlaanayaa ammaan lahaan jiray intee ka badan baa waxaa hadhaa ammaan leeyahay haddaba rajo caynkaas ah oo aannu leennahay aawadeed bayaan ayaannu u hadalnaa ma nihin sida muuse kan indho shareertay inaan reer bini israa'iil aad u eegin dhammaadka tan idlaanaysay laakiin fikirradoodii way adkaadeen waayo tan iyo maalintaas markii axdiga hore la akhriyo indhashareerkaas ayaa hadha isagoo aan laga saarin kan xagga masiix ka idlaaday laakiin tan iyo maalintaas mar alla markii muuse wax laga akhriyo dabool ayaa qalbigooda saaran laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa rabbigu waa ruuxa oo meeshii ruuxa rabbigu joogana waxaa jira xorriyad laakiin dhammaanteen innagoo aan indho shareernayn ammaanta rabbiga ayaynu arkaynaa sidii oo muraayad lagu arko oo isu ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada